nolol ahaan de dadka meesha joogaan de dad oo anaga de markii hore soomaalida meeshan de ku nooleed qaxootiga horta unisiyaar si wax badan wax weyn ma siin jirin dadka ayagaa shaqaysan jireen oo umada ummadan ama shacabka iskaga dhex noolayeen laakiin dagaalka hadda markii dhacay oo duqeysmadii wadankan badan saddex sana ka badanba de waad ogtihiin dagaala ku socda hadda qaxootiga dhibaatooyin badan aada usoo wajaheen oo ah oo nolol xumo dadkii meesha ka shaqaysan jireen shaqalaana ka dhacday qofkii xamaalin jiray xamaalkii waa waaye marka dhibaatooyin caana waa iska jiraan laakiin anaga waxa waaye dirsano ahaan wadanka laakiin shacab ahaan wax dhibaato oo gaar dadka oo amni ahaan oo laga haayo oo dadka wadanka ma jiraan
waa gartay marka khasaarooyin badan baa dhacay qaar ka mida soomaalida waa ay soo tahriibayaan baddii ayaa dhibaato uga imaanaysaa marka reer sanca kuma jiraan maad leedahay dadkaasi
wallaahi reer sancaada dhibaatada de wadanka caan bahayse waa ka mid yihiin laakiin waxa waaye de dadka soo tahriibay naftooda waxa waaye de waa soo gaarayaan sanca imaanayaan waa kasii tahriibayaan sacuudiga aadayaan waa waa kasii tahriibayaan suudana aadayaan dabcan waxa waaye de reer sancaada de dhibaatada dadka soo tahriibay de waa imaanayaan waa dhibaatada waa soo gaaraysa waa ka mid yihiin
waa gartay marka hadda wax la hadal hayo oo qolyihii u n ka iyo in in aad bal kulan yeelataan maxaa akhbaar ah
wallahi unr ayaga dad inaa dib u aisa waaba maba ogol maba ogol dadka waxa waaye waa iska qorayaan laakiin wax weyn oo u qabanayan maleh hataa dhinaca musaacadada dadka waxa waaye boqolkiiba sideetan waxay kuleeyihiin waa markay u yimaadaan wareystaan waa diidayaan u n c r dadku wax weyn u haysa maleh ummaddu waxa waaye ninkii hadda soo noqonayo inta badan hadda dadka sana joogaan de waxa waaye ninka waxaa waxay usoo noqonayaan annaga dee jaalid ahaan annaga dee waan kaalmayna markii noqoshada dee dhinaca tasaariixda kusoo noqonayaan iyo waxaas dhan maadaama safaaradii soomaaliya dee waad ogtihiin la xiray oo dee labada kun iyo toddoba iyo tobankii bishii labaada halkan ka baxeen oo waa xiran tahay safaaradda dhinaca waxay furneed unsuliidii cadan ayaa la kaalmeyn jirtay oo consulidiina markii safiirkii dambe yimaadayde meeshii dhibkii ka dhacay oo xiray oo meeshii dhibaato oo gaarsiiyey oo meeshii dhan waa wada xirantay hadda safaaradda meesha ma joogta adana dee consuliidna ma joogta meelihii dhan waa wada xiran yihiin marka annaga kajaalid ahaan hadda sana annagaa joognaa dadka soo baxay tasaariixdii iyo wixii dee waan ka kaalmayna laakiin qofka qof u n c r cid wax uqabanaysa male nin kasta waxa waaye ninkii dad badan oo soomaaliya usoo laabanayan ayagaa isdibirayaan qof kasta waxa waaye de isagaa issoo dibiraya qofka isdibiri kara waa soo cararaya
guddoomiye waa waa gartay waxaad tiri safaaraddii labadii kun toddoba iyo tobankii ayaa safaaraddii sanca la xidhay qunsulkii oo cadan joogoon la xidhiiri jirnayna ma joogo annagaa howl qabana idinku maxaad qabataan ma saxiix baa hay leedihiin
wallahi annaga waxaan qabanaa de hadda wax alla wixii safaaradda qabanaysay oo de oo ummadda u baahnaayeen ereege e maadaama de meeshii oo safaaradiina dee cadana xiran sanana xirantay cadana xirantay waxba aan joogin waxaa dantan u khasabtay aniga anagoo jaalida ee booskii inaan u istaagna de safaaradda oo dawladdii meeshii maamulkii meesha joogaan la qabanay waana naga aqbaleen hadda marka wax alla wixii tasaariix looga baahnaa ama ummadda tashiilaad u baahan annagaan usoo adeegnaa dean u qabanaa hadda
waa gartay ibraahim waxaad ahayd guddoomiyaha xerada sanca ee dadka barakacayaasha soomaalida ah marka taytalka maamulkan iyo hawshan aad isu xilqaantay yaa kugu wehliye wallahi annaga haday waxa waaye de wax hadda gacan naga siinayo de weyn maleh inkastoo de meeshan sanca waxay ku nool yihiin dad badan qaxooti badan oo fara badan soomaali ah oo lagu qiyaaso qaxooti ilaa soddon kun oo gaaray qaarna hadda de waa waaba sii noqonayaan in badanna waa joogaan in badanna hadda iyadoo de wadankii dagaal ka socda ayaa soo gelayaan maalin kastad waxaa arkaysa iyagoo boqolaal soo gelaya marka waxaa loo baahnaa hataa dawladii soomaaliya de maadaama de ummadeeda de meeshii ay ku nool yihiin de marna aan ka hadlayna arrimahaas oo dhibaatooyinkaas waxaa aad aad uga codsan lahayna de madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadii iyo dawladda dhammaanba de inay soo fiiriyaan oo oo ummadooda meesha joogta dhibaatooyinka de meesha yaalaan de waxaa aad iyo aadaan uga codsan lahayn
waa garta laftiina waxaa laydinku eedeeyaa in aan in aadan hadallada dawladda iyo hadallada waxgalka ah ee dib u soo noqoshada aadan u dhegaluglayn oo hami kale idinku sii jiro sida u n-ka inay wax idiin qabtaan ama aad meelo kale uga gudubtaan ibraahim taas ka waran
wallahi u n c r waxna ma qabata dadkii qaxootiga soomaaliya hadda oo sana ay joogaan halkaan labaatan sana dadkii joogaan haddii labaatankaa sana la xisaaba dadka oo dibudejin loo sameeyey laba boqol oo qoys ma gaarayaan sideedaba labaatankaa sana oo sana laga qaaday
waa gartay xerada alqaraj oo dadka hootiga oo hadda oo sanaad oo yoman jeego waxa waaye rajiba kama leh wax dib u dejiin oo wadan kale sidoodaba rajina kama leh u n c r na ku sugi mayaan mana siinaysa ayagana waa og yihiin cidna hadda ku timi jirta ama raadinaysa de oo dib dib dejin loo sameeyo ma jiran taas oo waa gartay siyaasadda waddanka waa ay sii qasmaysaa dhibkuna waa uu sii badanayaa ibrahim maxaa xal ah guddoomiyihii baa tee maxaa tale ku bixin lahayd
wallahi wadanka runta waayo waa sii qasmaya annaga horta dee waxaan ku nool nahay horta sanca dhib oo waxa waaye dee dhibaatooyin badan iska jiraan wadankii waa sii qasmaya dee waxaan ku aan ku qorin lahaa dawladda soomaaliya dawladda soomaaliya ee dee waxa waaye dee ummadda meesha joogta waa ummadeeda aqal xaaja hadda dee meeshii safaaradii hadda consulkii dee meeshii joogay hadda calan dee inaa soo celiso si howlihii dee aan tasilaad dee ummadda dadkii waxa waaye labaatan sana nin halkan joogay qaxooti ah oo labaatan toban ciyaal shan iyo toban ciyaal toddoba ciyaal sideed ciyaal haysta oo wax dib ugu noqonayo aan jirin dawlad kaalmaynaysana aan jirin asiga dawladiisa u n c r na wax u ogoleen u n c r na waxaan u qabanaynay hadda waxa waaye ciyaal waxaa jira oo sideed bilood oo shan iyo labaatan qof waxaa oo jawaabaadkan ku xiran yihiin migrationka oo ah oo tarxiil la yidhaahday oo wax lacag ka bixi waayo n c r taasoo kala hadalnay hataa tarxiil inaa tarxiilaan cadan geeyaan oo soomaaliya u celiyaan diideen
maxaa ciyaalka lagu qabsaday maxaa loo sheeganayaa
wallahi dadkaas dad waxay ahaayeen meel xuduudka laga soo qabtay ayaga waxaa la yidhi muqadaraad iyo waxaasa laga soo qabtay tarxiila lagu qoray hasi ahaatee de xuquuq bay leeyihiin de in wadankooda loo celiyo marka u n c r t qaxootigii dee qaabilsanaana waa diiday dawladii soomaaliya meeshii de oo meel dawladii soomaaliyana de armahaas umada ka soo hadlaysa ama dad ina ayaga yaman kasoo jiraanba de waxa waaye de ficilkeedaba de ma leh saan ognahay ayagoo ka hadlaya haatan u maqlin annaga marka waxaan odsin lahayn de waxawaaye dawladda soomaaliya waxaan ugu celcelinayaa inaa waxawaaye dadkeeda yaman meesha jooga dhibaatooyin badan kumanaan qoysa hadda halkan joogaan dibna usoo noqdaan rabaan laakiin maba awoodaan waa gartay lambar ma haysaa dadka xidhan ama caruur ha noqdaano ama dad waaweyn oo maadaama aad mas-uuliyiintii halkaas joogtay aad hadda idinku aad meesha ka madax muuqataan wax lambar ah
number ha number waan ka hayna oo waan kusii soo yaana kuusi kuu soo diri doona oo hadda hadda maalin dhaweyd waqti aan saarnay dadka in la qaado hadda waxaan isku xil saarnay si aan usoo qaadno hadda isbuucan kajaalid ahaan oo usoo dirdirno hata inaan soo celinay oo tasaarixii wixii iina waan usoo jirnay marka numberkoodan insha allah haddii anaa kusoo siin doona waa la hadli doonta
aad aad u mahadsantaha guddoomiye